Cisbitaalka Gabowe waxa uu ka mid yahay goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, isla markaana lagu daweeyo dadka ay haleelaan xanuunada kala duwan. Mar aan booqasho ku tagay cisbitaalka ayaan waxaan la kulmay Cali Abuukar Odwaa oo ka tirsan howlwadeennada xarunta. Waxaan wax ka weydiiyay cudurrada ugu badan ee ay ka baaraan dadweynaha xarunta u soo doonta in lagu dabiibo.
waxaan ka shaqaa dhankii sheybaarka badana waxaa baarnaa cudurro kala duwan waxayna ku xiran tahay habka bukaanka oo uu caawinayo oo historytake dhakhtarka aa soo qaadayo annagana waxaa baarnaa wuxuu dhakhtarka noo soo diro badanaa baaritaanada sameyn waxaa ka mid ah c b c oo ah wuul balaad countinaa sameynaa oo dhiig guud in la xisaabiyaa sameynaa sidoo kale waxyaabaa sameyn waxaa ka mid ah malaria tasti iyo sidoo kale waxaa sameynaa weedal sidoo kale waxaa sameynaa iskriinada noocyadooda kala duwan sida hepatitis c hepatitis b h i v idis syphiliska intaas waa sameynaa sidoo kale waxaa sameynaa h balolo testin waa sameynaa sidoo kale waxaana ka marnin aan sameynaa urine analysis badanaa waa sameynaa in kaarida kaadida baaritaan aan ku sameyno laba nooc u sameynaa urine dipstick in luu baar iyo in machine luu baar labada nooc baa u sameynaa sidoo kale waxaa sameynaa stool analysis oo laga fiirinayo baarasaatii noocyadooda kala duwan sidoo kale waxaa sameynaa biochemistry biochemistry inta badan waxaa sameynaa liver function test een, beerka in aan baarno oo kaleeto iyo keliyaha in aan baarno sidoo kaleeto waxyaabaha kale aan baarno waxay tahay kolestaroolka noocyadiisa kala duwan sida h d l l d l darakerasad iyo kolestaroolka sidoo kale waxaana ka marneen oo sheybaarka aan ku baarnaa hormoonka noocyadiisa kala duwan qofka markuu tharadku dhiban yahay oo- oo dhakhtarka usoo diro waan baarnaa hormoona noocyada aan baarno waxaa ka mid ah t fourka iyo t threega t s h ka iyo f s h aan baarnaa badanaa marka baaritaana sheybaarka lagu sameeyo waa intaas waxayna ku salaysan tahay habka bukaanku uu cabanaya iyo wax baaritaanka loosoo diro ay markaas ku salaysan tahay Dhanka kale, Dr. Liibaan oo ah maamulaha cisbitaalka Gabowe ayaa ka warbixiyay ujeedada loo aasaasay xaruntaani iyo sidoo kale sida ay ugu adeegaan bulshada ku nool magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada.
waxaa loo aasaasay sababo la- een, ko- een, ah in mataqaanaa bulshadii ay baahi dhanka caafimaad ay u qabeen isla markaas in magaalada jowhar lagu soo kordhiyay xaruntan baahidaas darteed oo bulshadu ay u qabeen in xaruntan la aasaaso Een, xaruntan waxyaabaha ay bulshada u qabato waxaa ka mid a een, qaliimada noocyadeeda kala duwan aan sameynaa sidoo kale waxyaabaaan sameynaa waxaa ka mid a baaritaanada cudurrada guud iyo kubyuutar casriya oo aan u sameyno bulshada ee meesha een, jowhar ku nool isla markaasna waxaan kusoo darnay qeybo kale oo muhiima oo sida ilkaha iyo indhaha iyo qeybo kale oo gooniya oo cudurrada dumarka la xiriiro cudurradaas hadda maasha allah hadda si wanaagsan aan ula soconaa bulshadana maasha allah waa ka wacyigelinaa isla markaas hadda waxaa jira bukaano badan oo hadda u jiifa cudurkaas hadda waxaa la dhahaa difteria maasha allah haddeertan een, anaga iyo wasaaraddaba wada xiriira naga dhexeeyo isla markaasna waxaan sameynaa inaan isla si wada jira aan dadkaas bulshada aan looga adeego isla markaasna bulshada naga wacigeliyo Een, cudurrada hadda ugu badan oo aad xoogga saarna waxaa ka mid ah sokorta iyo cudurradan oo dhiigkarka ah waxyaabaha aadkan hadda ah, magaalada jowhar ugu badan oo bulshada aan ku aragnay ugu mid ah iyo wa- cudurradan kale oo gaaska iyo ta- iyo tiifowga waxyaabahaas culu- cudurradaasaa ka mid ah hadda waxyaabaha aan hadda maasha allah aan xoogga saarno Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa magaalada Jowhar ku soo badanaya goobaha caafimaad ee sida gaarka loo leeyahay kuwaasoo lagu dabiibo bulshada ku nool magaalada Jowhar iyo tuulooyinka hoos yimaada.